degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa dadka ka dhaqan meelasay iyo weliba wajahayana dhibaatooyin dhiniga biyo oo ku dhaladay roobabka iyo fatahaada webiga shabeelle daasayti oo dadka qaarsho ku barakicin ah xaafado iyo deganayan ah si lan ogaada xaalado dadkiiyo kusuganyin ah iyo weliba kormeerka seeday wasiiro ku dareera wasaaradda beero iyo waraabka hirshabeelle wasaaradda maareynta masiibooyinka hirshabeelle iyo mas-uuliin kalea waxaana kumid ee dadka roobabka iyo fatahaada webiga shabeelle saameeya ku hadalena xaaladiiyo kusuganyigayo oona codsadeen in la caabiya baahi waan haystaa bii waan haayaan guryahayni waa ka wada haajirni muslin islaameed aan waxna siinoobo caruurtii waa kan oo ilmaha noo dhaleen waxaan oon siino aan la'nahay annaga haddiin degmadiima hadday aan nahayna sumadahayna hiirshabeella waay hiirshabeellaan u dhalanay iidaa maxayraan maamul noo ah dawlad noo ah haddii isdhib yimaada iidaan cabashadayna aan u geynaa markee haddii nahay reer mahadday biyahaan arkaysiinaan ku dhex jirnaay waxaan joognaa degmada mahaddaay war la qabo xiise malaxa jebeladaa ka hadlay hortay saddexda xaafadood biyaa dhex yaallo waa beriyaa u baaqaya degmada mahaddaay war ilugu dheeraada lama rabo wax yaallo agabo huma jiraan biyahiyaa qaaday indhoolayaal saqiiro waayeel waa ku dhifteen biyaa ku dhiftay waxaa go'ay dalagii la tacbay oo dhayga ahay waxaa go'ay beyri tacabka ahay oo waraab ahay maamulka degmada mahadaaya saalax axmed abuukar saalax wiisha iyo ku warbiya xaalada ku jirta degmada mahadaaya mahaday markii la yidhaha magaaladana waa afar waaxood afarta waax saddexdan waaxood ay biyuhu dhex yaallaan waa biri ayagana waxaa waaye qayb ka mida ay ku jiraan ayaga ladeedu dadku waxaa waaye waxay sheegeen inayna waa biri ayna jirin laakiin qayb ka mida inay ku jiraan cad iidana oo aan ognahoo aan soo aragna waxaan rabnaa sida shaam ama masuur ama mataqaanaa cudur ciise ama buule axmed ilaa kugey xadka ay degmada jawhar ay la leeda tuulayna saameeyo ma jirto inta webiga ku taadsan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maareynta masiibooyinka hirshabeelle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka hirshabeelle iyo fariin andireen hay-ado samafalka iyo dadka danyarta anfuranga kaararka oo siiyo raashin yoonka qaadana waxaan si toos oo la hadlaa hay-adda w f b w f b magaaladan waxaa laga qoray saddex kun oo laf ah oo ay qortay hay-adda saacid muddo kadibna lafiya way xirmeen waa marka keliya ee dadka ay u baahnaayeen maanta in lafahooda loo furo marka waa marka keliya ay u baahnaayeen in lafahaas loo furo w f b ayagana waxaan cod dheer ugu sheegaynaa inay sida uu dhaqsiyaa badan saddexdaas kun laf ay ugu furto degmada mahadaay in mahadaay dhammaan loo soo wada gurmado fasaadihii eleyna ee laga digaaya hirshabeelle degaanka keliya ee ay saamaysay ay waxyeellayso waa degmada mahadaay waxaan ku baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dowladda federaalka hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka iyo cid kastoo gacan ka geysan karto in degmada mahadaay loo soo gurmado dadka ku noolan degmada mahadaay iyo weliba wajahayana ah dhibaatooyin dhiniga nolole eh welibaniyo ambaahanyina gargaar deg deg e